إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose diyaarada ay leedahay dowladda itoobiya ayaa shil waxay ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa bahdilaad iyo xarig waxa uu geystay nin nabadoon ah kadib markii uu diiday inuu warbaahinta ka dhaleeceeyo walaayadda islaamiga ah ee hiiraan heshiis ayaa waxa uu dhex maray walaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid ah jufooyinka beesha xawaadle xildhibaano ku sugan magaalada baydhabo ayaa waxay eedeen horle u jeediyeen hogaamiyaha koonfur galbeed oo xilkororsi uu sameeyey dhowaan uu sababay in dagaal dhaco munaasabad loo qabtay lixdan haween ah oo bartay caafimaadka harqaanka iyo cilaansaarka ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxigma ee walaayadda shabeellaha hoose qarax ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ku yaala dulaadka magaalada kismaayo oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kudhawaad toban askari oo u dhashay uganda ayaa dhimashaya dhaawaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose deegaanka lambar lixdan ayaa qarax waxaa lagula egtay gaari taaw ah oo ay la socdeen ciidamada uganda gaariga ayaa waxaa la sheegay in halkaa uu ku burburay ugu yaraantii saddex askari ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa inay ku dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada shisheeye ayaa meedadkooda iyo dhaawacyadooda goobta ka qaatay gobolka shabeellaha hoose marar badan qaraxyo caynkan oo kale oo ka dhacay ayaa lagu naafeeyey ciidamada shisheeye iyadoo qaar laga laayay qaarna laga dhaawacay diyaarada ay leedahay dowladda itoobiya ayaa shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in diyaaradda ethoobiyan airways ay shil ku gashay gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde wararka ayaa intaas kusii daraya in shilkan uu yimid kadib markii mid ka mid ah garbaha diyaaradda ay waxyeelo soo gaartay xilli ay doonaysay inay ka duusho garoonka warar kale waxay sheegayaan in mid ka mid ah garbaha diyaaradda ay gashay shimbir taasoo dhalisay shilkan saraakiil ka tirsan garoonka aadan cadde ayaa sheegay in shaqaalihii iyo rakaabkii saarnaa diyaaradda ay bad qabaan inkastoo la arkayay qiiq hawada isku shareeray rakaabkii ku qornaa safarkan ayaa baaqday waxaana la sheegay inay socoto dib u habeyn lagu sameynayo diyaaraddan maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu bahdil iyo xarig u geystay nin nabadoon ah kadib markii uu diiday in uu warbaahinta ka dhaleeceeyo walaayadda islaamiga ah ee hiiraan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa amar ka soo baxay hogaamiyaha hirshabeelle cali guudlaawe ku xiray nabadoonka jufada xasan muuse oo xawaadle ka tirsan kaasoo aan weligii ka mid noqon xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoonka oo ah nin waayeel ah ayaa waxaa markii hore deegaankiisa ka barakiciyey shisheeyaha waxa uuna tegay magaalada buulaburde halkaas oo ay ku xireen wuxuu marar badan warbaahinta ka sheegay inay horumar ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka dabageed wuxuu afkiisa ka sheegay in nabadoon muumin maxamed qoori ay si madax bannaan u dooratay beeshiisa balse lagu haysto hadalladaas iyo inuu dhaleecin waayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab nin odayahoo aad wada og tihiin oo nabadoonnadiina ka mid ahay ayaa meesha lagu haayay waxaan dhahnay wax lagaaga dhib qaba horta ma ogtahay adiga qoray ma sidan dad ma dilin dadka ayagoo khayaarkooda lehena meeshaan kugu doorteen adiga waxa lagaaga dhib qaba ma ogtahay mase ma ogdaa layidhi waa ogahay ow xee yihiinaan dhahnay miidiyaha waxaa ka sheegaan layga dhib qabaahow miidiyaha waxaad ka sheegtay dadka inaad ka daaweydaa la rabaa ama dadkii ka daawey waaya meeshuu ka baxa aad ka baxdo waa ka daaweynaa uri miidiyaha wixii laga dhaqmo miidiyahan uga daaweyna waaye xafladahan berimahaas haddaba kuu samaynaynaa soo diyaargarobaan intaas kadib waxay xaflad u qabteen nabadoonka si muuqaalo loogu duubo loona soo bandhigo isagoo shareecadii uu shalay ammaanayay dhaleecaynaya laakiin sidaasi ma dhicin waxaana faahfaahinaya yuusuf dabageed maalinkii dambaan xaflad u samaynay wasiiradahan qaaraa ila joogay saraakiishahan qaaraa ila joogay dadkii magaaladan iskugu keennay xafladdii waxaan dhahnay xafladdan sheekh muumin maxaad qoorey nabadoonkii ayaa mowqifkiisku caddayna meeshaas sidaasaa hadalka lagu furay toban iyo kow qofood mugay ka horraysa ah qofkii toban iyo labaad laga dhigay hadal balaa la yidhi adiga barga maanta adaa lagu sugo haaye mowqifkaaga caddee bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan ka hadlaynay iyo dhinacaan u soconnay iyo waxaan ee dadkaanu sugaayeen walaxaan ahayn ubu meeshii ka sheega oo wixii horeba ka sii daran islaamaan la shaqayn jiray iyo nimankii maamulka la shaqaynaayay iyo wuxuu sheegay inuu aad u yaabay kadibna uu warbaahinta ka dalbaday in ay ka tirtiraan hadalkii nabadoonka kadibna waxaa dhacay sida uu sheegayo dabageed in la bahdilo oo saraakiil jabuutiyaan ah lagu dalbado kadibna laga iibsado mahadsalaad oo ah taliyaha b s ta dowladda federaalka markaan oon yaabnay oo aniga makroofigii lay dhiibaanayna waxaad yeelaysii aduu kula maadhaysu bal ka tirtira waxaad ka duubteen ninkaan nin taliya jabuuti ciidamada jabuuti taliya ka ahaay iyo ciidankii ururkaa meesha deganaay nin taliya ka ah xuseen horow la yidhaahan idhi aawo ceelaayo xuseen horow ninkaan bal meeshiisa ku qabtee yowlo islaan kala fidnayna orda xabsiga gee haddii laga bukay ama yacni tolow xoog ninkii ninkii kusoo samayn doonaa intou gey doonaan labaad xabsigaan geynay habeenkii dambana mugaan ka soo tegay diyaaradan u dalabno haddana waxaa loo gey mahadsanaad marxasan daahir ayaan talaalla jiraan ahni kadib meel u dambaydaba haddaan ku qaldanayna saasaan yeelnay ee si qaladkaasaad gasheen aad goormo gaar loo dhihi doontiin jufada xasan muuse ee beesha xawaadle ayaa aad uga xun waxaa nabadoonkooda lagula kacay sidaba laga dheehanayay hadalka yuusuf dabageed qaar ka mid ah odayaashii hiiraan waa lagu dhiiran waayey in lagu xadgudbo sababa la xiriira beelahooda oo sheegay inuu dhiiggooda ka sokeeyo nabadoonkooda oo lagu horceebaysto heshiis ayaa dhex maray walaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo mid ka mid ah jufooyinka beesha xawaadle maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya kulan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo jufada tuurow yabar madaxweyne oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa laga soo saaray bayaan lagu caddeeyey balamo iyo heshiis dhex maray labada dhinac nabadoonnada jufada u tegay wilaayada ayaa dalbaday heshiis waxayna wilaayadu aqbashay oo ajiibtay dalabka jufada sida lagu caddeeyey bayaanka laga soo saaray kulanka uu akhriyey mid ka mid a waxgaradka jufada tuurow yabar madaxweyne waxaanu si buuxda u qaadanay la shaqaynta mujaahidiinta lambar saddex waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaanadan degno lagu dhibaataynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoombo lambar afar waxaan iclaaminaynaa inaan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee walaayada ka socdo lambar shan waxaan ballan qaadaynaa in aan deegaanadeenna lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dambiile ah lamber lix waxaan qaadanaynaa in aan dadkeenna ka reebno ku biiridda cadowga alle si uusan u burin ballankii nabadeed ee aan walaayada la galnay lamber toddobo ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin dagaalkan shareeca la dirirka ah ee gaalada wadato nabadoon cumar axmed yare oo ah nabadoonka tuurow yabar madaxweyne oo munaasabadda ka hadlay ayaa jufooyinka kale ee beesha xawaadle u soo jeediyey inay qaadaan waddada ay jufadiisu qaaday taas oo la heshiisay xarakada shabaabulmujaahidiin beesha iyo madaxweyne waxaan ugu baaqayaa haddii allahu yidhaahdo hadda waa jifu sagaalkii kalaa maqan in is aruursadaan isku yimaadiin isoo wargashaan oo horkaco walaayada u geeyo meel walba aan la tago diyaar baan unahay shalay dhibkaan ayagaa i doortay ayagaa i geeyey kursigaan ayagaa i saaray haddana diyaaraan u ahay ciddii i rabto oo i danayni diyaar baan u ahay gacmo furan waa ku soo dhoweyna waa kula shaqayna waxaan ugu baaqayaa beesha iyo madaxweyne in fidnadan socoto ama shahaatana dirir ayna noqon soo dhowaadaan yimaadiin gacmo furan nabadoonka guud ee beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyay heshiiska isagoo beelaha kale ee xawaadle ugu baaqay inaysan la shaqayn shisheeyaha u soo dhiibay xasan sheekh mashruuca lagu duminayo shareecada islaamka ee laga hirgeliyey wilaayaadka islaamiga ah xawaalaha kale ama muslimiinta kalena waxaa ugu baaqayaa inay sidaas laga bilaabo yebar madaxweyne lagu xijiyo xawaadle lagu xijiyo islaamka ahlu tawxiidka waxaan ugu baaqayaa in sida beesha tuurow ay yeeshay lasoo yeelo lasoo yeelo jidkaas lasoo qaado shareecada dirirka waxay ballan qaaday inaysan shareecada dirirka aynan shirkad dadka kula ahayn ooy beri ka yihiin ooy fahmayaan wax laba dirir ay kitaabka yihiin ay fahmeen caqiidadii qaateen ilaahay bay u dhowaadeen aqligooda ilaahay sugay intaasoo kalena waxaan ugu baaqayaa beesha yebar sagaalka oday oo ka dhiban ama xawaadle inay sidaas soo yeelaan waxay tegay tiigsimaad male inay sidaas yeelana xawaalaan ugu baaqayaa muslimiintaan ugu baaqayaa ahlu tawxiidkaan ugu baaqayaa anna waa la qaatay waana wax lagu farxo ilaahay nabadaas ha sugaan leenahay inta caqligu ka maqan yahay ilaa aqli wax usoo dejiyaan leenahay intuu ilaahay ugu talagelin towbana ilaahay meel kale ha ka bixiyo innaga hala dhaafiyaan leenahay si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha saleemaan ay heshiis ku gaareen magaalada xardheere ee gobolka mudug afhayeenka guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage oo shir jaraa'id qabtay ayaa beelaha kale ee ku sirmay mashruuca xasan sheekh ugu baaqay inay allah u soo laabtaan oo miiska wadahadallada ay u furan yihiin waxaana muuqanaya in jufooyin badan ay fahmeen ujeedka laga lahaa dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh oo lagu duuminayay amniga iyo shareecada islaamka muddo ay ku noolaayeen beelaha soomaaliyeed xildhibaano ku sugan magaalada baydhabo ayaa eedayn horle waxay u jeediyeen hogaamiyaha koonfur galbeed oo xilkororsi uu sameeyey dhowaan uu sababay in dagaal dhaco xildhibaanadan oo saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegeen in uu sii kordhayo culayska uu bulshada iyo siyaasiyiintaba ku hayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen waxa ay sheegeen in xildhibaano loogu hanjabay in la dirayo islamarkaasina baarasho lagula dhaqaaqay ciidamada falkaa sameeyey ayay sheegeen in ay ka amar qaataan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee xilka ku mintidaya cabdicasiis lafta gareen mid ka mid a xildhibaanada ayaa arrintaa faahfaahiyey maanta xukuumaddii wakhtigeeda dhacday oo muddo toban biri ku dhow oo xukun sharci darro ku fadhiya uu sameynayaa bulshadii inta laga soo tagay magaalada weerar laga geey dhufaysi laiskugu jiro maanta inuu haddana xukuumaddii golihii la xisaabtami lahay oo sharci dejinta ahay ugu yaraan xildhibaano shan iyo toban gaarayo in maanta xarunta baarlamanka loogu dhexgalo dhibaato badan lagu sameeyey aada arkayseen fiidiyooyadooda oo baraha bulshada la wareejinayo oo loogu hanjabayo in la dilayo qaarkood taleefanadooda keenan lahay jawaabkooda la baartay culeys badanaa meeshaas ka dhacay magaalada baydhabo weli waxaa dhex yaala dhaawacyada dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo kaa u dhexeeyey ciidamada koonfur galbeed qudhooda oo kala taabacsanaa cabdicasiis lafta gareen iyo murashaxiin mucaarad ku ah askar badan oo ciidamada koonfur galbeed ka tirsan ayaa la xaqiijiyey dagaalka inay ku dhinteen tiro kale oo badanna ay ku dhaawacmeen weli magaalada baydhabo ciidamo iska soo horjeeda ayaa dhufaysay isugu jira munaasabad loo qabtay lixdan haween ah oo bartay caafimaadka harqaanka iyo cilaansaarka ayaa ka dhacday xarunta muasasada alxikma ee walaayadda shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si wacan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada alxikma ee ku taalla deegaanka kuunyo barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqameedyo bahda caafimaadka waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda qalinjibisay ayaa soddon iyo toddoba ka mid ah waxa ay barteen caafimaadka guud iyo shaybaarka oo ay dhiganayeen muddo laba sano ah halka saddex iyo labaatanka kale ay barteen xirfadaha dhartolista iyo cilaansaarka qayb waliba oo ka mid ah qalinjibayaasha ayaa waxa ay sameeyeen bandhig ay ku muujinayeen heerkooda aqoonta iyo waxyaabihii ay barteen munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran u jeediyey ardayda ka qalinjibisay mu'asasada alxikma waxaa kaloona laga rabaa aqaafada mujtamaca inaa xoojin aqaafada mujtamaca in la ballaariyo hadda wax horteenna lagu soo bandhigayay gabdho soo takharujay caafimaadka soo bartay harqaanka soo bartay xinaha soo bartay harqaan iyo tolidda soo bartay si wax loo tolo ayaa horteena waxaweyaan casharo kusoo bandhigaya waxaan rabnaa mujtamaca marka haqaafadooda inay kor noqoto oo waxa weyaan insha allahu tacala si hore aan u aragnayba mutaqarijaad kale oo kombyuutarada iyo iyo xiraf kala duwan bartay inay waxa weyaan iyana insha allahu tacaala aan gaarno muasasadan ay ku tallaabsataan rabnaa maxaa yeelay gabar wiil duraysa inaan ka gudubnaa rabnaa wiil gabar duraya inaan ka gudubnaa rabnaa waaliga ayaa sidoo kale ugu baaqay hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada waxaana sidoo kale munaasabadda ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam warsame marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo xaqiiqada hana tusiyo waxa aad bulshada usoo bandhigteen oo qiimaha badan hamigiinu ha ahaado inaad ku ajir malaysataan qofku waxii uu ku siiya haddaa imaansatid oo ka qaadatid marka hore oo mucaamalada wanaagsan oo qofka aan lagu qaaliyeyn waxa uu la yimaado aad ka gadayso waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay raxima allaahu man kaana samxan idaa baaca samxan idaa ishtara markuu sii gadaya markuu soo gadanaya waa ninka samxigaa saamaxadda badan iska keen waxa haysi keen waxaa ka- waxaa kari karta bix sidaa qofka dhahay ninkaas ilaahay ha u naxariisaale ninka dadka wax walba ku adkeeyano dabcan waa cagsigeeda weeye marka waxay aan qabanayna ajir malays aan ku salayno gunaanadkii xafladda ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey lixdanka arday ee ka qalinjebisay mu'asasada alxigma waxaana ay xafladdu ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan qarax ayaa waxaa xalay uu ka dhacay magaalada beledweyne warka iyo war kaleba waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi qarax ayaa lagu weeraray saldhigga weyn ee magaalada beledweyne xalay inta badan xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga maqlay qarax ay mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen saldhigga weyn ee magaaladaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka hiirshabelle tafaasiil dheeraad ah oo qaraxaas ku aadan ma aanan helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ku yaala duleedka kismaayo oo ay ku sugan yihiin kuwa maamulka jubbaland weerarka wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka si galleer oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo waxaana ku sugan ciidamada maamulka jubbaland iyo uu hogaamiye axmed madoobe warka wargeysadha idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa